xildhibaan gaaraxo oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan jirin waxa iska beddelay mowqifka dowladda federaalk ee ku aadan in lacag obaad ah ay dadka ka qaado iyo canshuuraha aan xadka lahayn ee bulshada lagu soo rogay waxa uu kaloo tilmaamay in afarti jiho ee magaalada muqdisho ay yaalaan isbaarooyin lagu dhibaateynayo ummadda lacagihii dadka looga qaadanayay dekedda caasimadana ay weli sidooda u jiraan waxaannu ognahay dhowr isbaara in afarta koonoo muqdisho ay yaalliin lama soo qaadin weli boolisku lacagtu qaadahaya dekedda lagama wareejin weli lacagta ay qaadaysay quality controlku dekedda lagama wareejin weli hal shay oo isbeddelay ma leh afkaa wax laga yidhi waa tegi ka dhaan dekedda hal shay oo isbeddelay ma leh shacabku lacagtan wareegta ma xamili karo hadda qofka miskiinka ah marka uu qof u soo diro oo qof uu yidhi aqadaan rabaa oo uu laba doolar u soo diro toban baa ka go'aysa tobankaa meeluu ka keena ma yaqaan lacagta wareegaysa oo gacan walba ka go'aysa ma yeelayno mana aqbalayno dalkana dan uma ahan dadkana dan uma ahan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe aad uga cabanayay lacago canshuuro ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay guud ahaan dadka iyadoo ay gobolka banaadir ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo mashaariicda isdabajoogga ah ee ay dhaqaalaha ka samaysanayso dowladda federaalka